Iyadoo maalmihii la soo dhaafay xaalado biyo la'aaneed laga soo sheegayay deegaanada galbeedka iyo waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa halkaasi kormeer ku tegay mas'uuliyiin heer wasiir iyo guddoomiyaha degmada Kismaayo, kuwaasi oo kala ah wasiirada wasaaradaha gargaarka, howlaha guud, biyaha, iyo duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Faraweyne. Kormeerka mas'uuliyiinta ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa u hurgalidda xaaladaha bini'aadantinimo ee halkaasi ka jira iyo qiimeynta baaxadda biyo la'aanta haysata dadka deegaanada ay kormeerka ku tageen, waxaana ka mid ah deegaanada ay kormeerka ku tageen Daarusalaam, Qayladheere, Dooxa Garisley iyo Yaaqooti oo dhammaantood dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kormeerka kadib, qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kormeerka sameynayay ayaa ka warbixiyay ujeedka kormeerkooda iyo waxyaabihii ay la kulmeen.
waan ka mahad celinaynaa warbixintiinii hay-adihii kala duwanaayo oo wasiirada xukuman waa joogaan baahiyihiina waxaan ka qabanaynaa magaaladana waa laga maarmaa inay biyo hesho magaalada biyo biyaha nolol ah u horeysa dabcan dhulkan waa dhul wareed oo war waa laga samayn karaa wasaaradda biyuhuna way joogtaayo ee dhaam weyntii loo qodo si ay biyo u hesho markaas dadku ay biyo helaan waa laga maarmaan Ee, wixii hadda kadib aan qaban karno waan qabanaynaa maanta kadibna safarkii waa ku badan doonaa markaan noqonnana war baa naga helaysan haddii alla idmo waana mahadsantihiin Ee, waxaan filayaa wax alla wixii baahiyaha aad sheegteen ee, wasaaradihii ama mas-uuliyiinta sida gaarka ay u qusayso maanta way idinla joogaan wayna idinka jawaabeen wadooyinkan aad ka cabateen iyo jidnimadana ee, wasaaradda howlaha guud iyo degmada intuba iska kaashanaysu guddoomiya idin sheegay waana samayn doonaa insha allah waqti dhow dhammaan wasaaradaha aan nala soconin oo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada annaga wakiilka ah waan gaarsiinaynaa baahiyaha awoodda ayaan saaraynaa waxaan u nimid oon qoraxda u taagannahay oon maanta xilligaa u soconaa waxay ahayd inaan baahiyaha ogaano sidaan uga soo jawaabi lahaynna aan ugu talageli lahayn aad iyo aad mahadsantihiin waan aragnaa way noo muuqataa baayaha meeshan ka jira Ee, sidaad idinkuba sheegteenba hadday noqoto xag biyo iyo xag caafimaad xag waxbarasho iyo xag baahiyeed oo baahiyaha kale xawey ama cunto iyo wix la midaba waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sidaa ee, ay sheegeen saaxiibada iga horreeyey inaan wax badan ka qaban doono ma noqoni doono safarka waxaa weeye safarka iyo booqashadu midii u horreysay Ee, baahiyaha ka jira ee deegaanadan Ee, mar dhow insha allahu tacaala jawaab baad heli doontaan